horta anu waxaa ka horeysa arrinta ayada walaal horta idaacadda v o a aad baad horta umahadsantihiin waxaadna ka qayb qaadanaysaan ummadda adduunka ku nool dhibaatadooda si aad ugu gudbisaan caalamka kale horta idaacadda khaasatan waan idiin mahadnaqayaa adigoo haaruun macruufana waan kuu mahadnaqayaa intaas markaan kadib aan waraysiga galo horta walaalow waxaan aad uga xunnahay haddaa anoo ku hadlaya magaca deegaanka shacabka degan gobolka gedo khaasatan gobolka gedo oo si guud waxaan tacsi ugu diraynaa dowladda kenya oo si ballaaran aan tacsi ugu dirayno dhibaatada xanuun kale ciidamada amisom oo soo gaaray shacabka kenya dowladda madaxweynaha inta ayadaba horta tacsi baan u diraynaa walaalle marka tacsidan ma gaarsiisay adigu waxaad joogtaa magaalada ceelcad dabcan ciidankoodiina waad la socotaa dareenka aad ka dareentay ciidamada kenya ee ceelcad joogay ilaa tan iyo shalay muxuu yahay horta walaal ciidamo m ciidamada horta shalay iyo maanta iyo samaana joogina ciidanku waa isla shaqaynaynay muddo toddoba sanaan isla shaqaynaynay raggii saraakiisha ayaan isla shaqaynaynay oo intaas oo dhibaataha aan isla marnay baa yaa ciidanka wato ciidankaan hadda amisoomta oo soomaaliya ku jirana ciidankaan wuu ka bedelan yahay oo niman aad maaragtay isu ilaaliyay u badan yihiin wax dhibaataa ama wax ii sheega arboosia ama wax hadda oo aan ka dareemay ciidamadan ma jiraan sidii loogu talagalay waxaan boole bay iska leeyihiin waxaan waa wax dhacday iska leeyihiin wax markaa ii sheegeen shabaab in loo aaneeyo ma ogiyo qofkii maanta ku musaabtamo weli meeshaan ciidankaan la diriray ciidamo al-shabaab inay yihiin ma duuleen in ayaga wixii laga aargoosanayo haddii laga aargoosanayo meesha ay degan yihiin xarumaha ay leeyihiin meeshii loo raadin karo in loo raadiyo niman aad iyo aad arrintaas ooga warqabo weeyo haddana waxaan arrinta ay ku darsadeen ciidamo iishe meeshaan dadku shacabka ay badbaadiyeen oo badan baa jiro qaar la dhiibay oo hortana la dhiibay baa jiro qaar ilaa shala annaga loo imaanayay baa jiro qaar hadda ii sheegeen joogo oo hadda no meel akanada joogaa jiro aad iyo aad bay maaragtay dadka shacabka ay maqsuud ooga yihiin ii sheegeen ciidamadan hadda jooga meesha waxaargoodkeena walaalle kaba muuqdo waa garta waxaad ii sheegtaa waxaad leedahay ciidamo kenyaati oo dadku soo badbaadiyeen baa jira arrintaasi sax miya ha ha arrinta ayadaa sax weeye walaalle arrinta ayadaa sax weeye oo weliba toban xaggay u dhaafayaan marka arrintaas ayadaa sax weeye hadda mideeda kale rag badan oo la badbaadiyey baa jiro waxyaabaha hadda aan qarinayo waxaa u badan dadka shacabkaa hadday wax sheegaan dad cadowa oon soomaali ahayn oo waxigiina la aqoon oo naxariis daran baa dabagelaya ma garata sidee loo soo badbaadiyey arrintaas arrintaan diidanahay weli badbaado kalaa la wadaayo oo diidana inaan sheego cadowga yaa ka faa'iidaysanaya arrintaas marka waxaan rabaa inaan u gudbo baahida iyo maxaan ku idhaahdaa dhibaatada ka jirta magaalada ceelcad wax dada ma ku hadheen hadday ku hadheen xaaladoodu waa sidee horta ma haruna usaaka marka arrintaas iyada warbixinteeda ku siiyo maanta waxaan la kulmay arrinta ugu naxdin badnayd baan la kulmay meeshaan saddex xabadood baa walaalow horta ka dhacday xabad waa nimankii al-shabaab oo soo weeraray magaalada xabadna waa xabadda haddii amisom ay haysato xabadda saddexaad waa midda rubadgooyada ah oo maanta dadka dad iyo dunyaba inay israacdo rabo saad ula socoto ceelcadde waxaa laga caddaa matoor baa laga caddaa oo biyood matoorka saddex nin baa ka shaqayso saddexdii nin oo magaalada muskeeda joogto iyada oonan maanta amisom aynan u baahnayn wax watar la yidhahda aynan aynan u baahnayn in ay naf iyo maalba xoolihii ay ku baaba'aan magaaladii ayagoo joogo oo wax waraabsada ay laayihiin haddii xabadaas oo deegaanka dadkaa dadki u hayay biyaha ay ku rideen oo maanta dhibaateeyeen baa walaal la taalla meesha taasaana igu naxdin badnayd maanta waayo magaalada ceelcad magaalo weyn bay ahayd cisbitaalkii iyo iskuuladii iyo miyay furan yihiin ma shaqaynayaan mise waxaad leedahay magaalada qof rayida haba yaraatee ma joogo horta walaalle saad ula socotaba anigu hadda warka waan kuu sheegay meeshaan waxay u baahan tahay gurmad gargaar af uma baahno waxqabad bay u baahan tahay dadkii shacabkaa qofka oo ugu safeeyaa wuxuu joogaa meel sagaal kilomitr magaalada u jirto magaalooyinka u dhow oo dhanna waa laga cararay oo way ka carareen oo way aamin waayeen dadku amaaba magaalada laydinku bartilmaameysanaan bay leeyihiin adiguna waxaad ka hadlaysaa hadda ii sheegeen dukaan iyo ii sheegeen iskuol iyo isbitaal shaqaynaye war aniga noloshayda yaa magaalada dhex istaagaan kuri oo labadii jeer oo tegay baa xoolihii baa igu cuni gaaray baa kuri oo badad ahaan markaan ugu soo baxay bay ila yaabeen